dowladda federaalka ayaa maraykanka la saxiixatay heshiis ku kacaya lixdan iyo sideed dhibic shan milyan oo dollar kaasoo saameyn toosa ku yeelanaya dhaqaalaha iyo dhaqanka bulshada heshiiskani ayaa waxaa dowladda xasan sheekh u saxiixay wasiirka qorshaynta maxamuud cabdiraxmaan beenebeeneh iyo wasiirka maaliyadda biixi iimaan cigeh oo labaduba ah rag haysta dhalashada maraykanka iyo kanada halka maraykanka uu heshiiskani u matalayay madaxa u s a i d ee soomaaliya keynti lowd heshiiska ayaa diiradda saarayay kobcinta kobaca dhaqaalaha dib u habaynta maamulka caafimaadka waxbarashada iyo awoodsiinta haweenka iyo dhallinyarada iyadoo la waafajinayo aragtida soomaaliya ee adkaysiga iyo joogtaynta maraykanka ayaa waxa uu heshiiskani u sahli doonaa sida ku cad qodobada inuu ka faa'iidaysto in ka badan boqol iyo konton kun oo carruur ah kuwaasoo la doonayo in iyagoo soomaaliya ku dhashay laga dhigo carruur maraykan ah dariiqa loo marayo ee dhaqaalaha intiisa badani uu ku baxayana waa kan tacliinta iyo waxbarashada dhaqaalaha uu maraykanku bixinayo ayaa waxaa lagu dayactirayaa sida heshiiska lagu sheegay in ka badan laba boqol oo fasal oo carruurtaasi lagu barayo tacliinta ameerikaanka si ay mustaqbalka u noqdaan bangaraaf qalinka ku hubaysan oo cabsan caqliga iyo caqiidada washington hogaamiyaha u s a i d kenti lood mar uu cabirayey sida uu maraykanku faa'iido ugu yahay heshiiskani haddii uu dhaqan galo ayaa waxauu yidhi heshiiska deeqdani waxa uu ka turjumayaa iskaashiga maraykanka iyo soomaaliya dhisidda adkaysiga xasiloonnida iyo awoodsiinta hogaamiyeyaasha mustaqbalka ayuu yidhi dowladda federaalka ayaa nooc walba oo shisheeyaha ah u saxiixaysa heshiis wixii ay soo bandhigtaan iyadoo aan ka eegaynin saameynta uu heshiiskaasi ku yeelanayo diinta dhaqanka dhaqaalaha iyo horumarka ummadda